أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hurnimo ugu doorka roon weerar qorshaysan oo dhimashii dhaawac ay ku noqdeen saraakiilii askar murtadiin ah ayaa ka dhacaya deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay howlgal qorshaysan oo lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa cadowga allah ah jabhadda faano ayaa guulo ka sheegatay dagaallo ka dhacay gobolka ama xaarada ee waqooyiga dalka itoobiya wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa ka hadashay duulaana ciidamada aslibiinta maraykanka iyo kuwa ridada ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan wilaayadaas shan ruux oo isku qoysa ayaa ku geeriyootay dabka kacay ee guri ku yaalla magaalada hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa kulamo wadatashiha la qaatay bulshada ku kala dhaqana deegaanada mukayle iyo ceelwarre ee wilaayadaas wilaayadda islaamiga boqol ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan wilaayadda islaamiga gedo ayaa si adag oga hadlay aqoonsi ku sheega maamulka sahiyuuniyadda yuhuudda uu siiyey maamulka riddada somalilan
أجدادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan weerar qorshaysan oo dhimashii dhaawac ay ku noqdeen saraakiilii askar murtadiin ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar kamiin ah u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay agaarka deegaanka lambar lixdan saraakiisha mujaahidiinta ayaa waxay inoo sheegeen in lagu murtado goobtaasi ay ku baktiyeen oo miday sarkaal taliyo unug yahay oo lagu magacaabi jiray maxamed jilcow sidoo kale waxaa howlgalkaasi ku dhaawacmay saddex ka tirsan maleeshiyaadkii murtadiinta sidoo kale qarax saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka yaqbar weyne waxaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku baktay saddex askari halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale wilaayada gedo qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen xalay gudaha magaalada baardheere ayay la egteen guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah kaasoo lagu magacaabi jiray siyaad dhiig laawe waxaana ku dhaawacmay askari kale oo isna lagu magacaabo deeqow xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay howlgale qorshaysan oo lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa cadowga allah ah bashiir muxidiin abu ayman ayaa bayaankaasi inoo akhrinaya bismillaahi araxmaani araxiim war-saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxaa cinwaan looga dhigay mujrimkii ka dambeeyey xasuuqii jamaame oo la khaarijiyey shan iyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri kuna beegan afarta janaayo labada kun lix iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ku dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa caloosha dushaqaystayaasha maraykanku leeyahay ee loo yaqaano danab sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray korneel ibraahim ferey ayaa la beegsaday xilli uu ka soo laabtay weerara shaadaladirnimo ah oo ay xalay ciidamada siliibiyiinta maraykanka iyo murtasaqada danab ay ku qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada allaah ee wilaayaadka islaamiga ah halkaas oo ay ku laayeen dad shacab ah murtadkan ay mujaahidiintu khaarijiyeen ayaa ahaa taliyihii ciidanka loogu yeero danab sbishal wuxuuna ku lug lahaa xasuuq iyo gabadfalo loo geystay shacab muslimiin ah oo lagu bartilmaamaysaday jubbada hoose wuxuu si gaar ah uga dambeeyey xasuuqii shan iyo labaatankii jamaadul awal kun afar boqol toddoba-iyo afartankii ka dhacay degmada jamaame ee lagu dilay dad ku dhow shan iyo toban ruux oo shacab ah oo u badnaa dumar iyo carruur laguna dhaawacay sagaal kale war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yidhi howlgallada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay jubbada hoose waxaa sidoo kale lagu dilay lix murtad oo kale oo ka mid ahaa sarkaal taliya urur ah howlgalka lagu dilay sarkaalkan ashaadala dirirka ah wuxuu aargud u yahay qof walba oo muslim ah oo dhibana u ahaa gumaadka silibiyiinta maraykanka iyo murtasaqada danab ay ka geysteen wilaayada jubbada hoose wuxuuna fariin cad u dirayaa murtad walba oo ay kufaarta siliibiyiintu u soo adeegsadaan dhibaateynta shacabka muslimka ah sandareertada liidatana ku beddesha la dagaalanka shareecada islaamka taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu bogaadinayaa halyeeyada islaamka ah ee fuliyey howlgalladan jihaadiga ah ee lagu laayay saraakiisha riddada ah waxaan leennahay allaha aqbalo jihaadka ribaadka iyo nafurka aad ku difaacaysaan ku dhaqanka shareecada allaah iyo badqabka shacabka muslimka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta ishaayinada iyo dabliilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay dhulalka muslimiinta ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa ay diinta dhammaanteed allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
mahadsanida waa iman jabhadda faano ee ka dagaalantaa gudaha dalka etoobiya ayaa guulo ka sheegatay dagaallo ka dhacay gobolka amaxaarada ee waqooyiga dalkaasi tafaasiisha warkani waxaa eegaya cali aadan cabdulaahi caliyare wararka ka imaanaya etoobiya ayaa sheegaya guulo horleh oo maleeshiyaadka amxaarada ee faano ay ka soo hooyeen dagaallo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ay la galeen ciidanka xabashida etoobiya ee hoostaga maamulka abiy axmed bayaan ka soo baxay taliska jabhadda faano ayaa lagu sheegay in dagaal xoogan uu dhex maray maleeshiyaadka faano iyo ciidanka xabashida etoobiya kaasoo ka dhacay aagga waqooyiga woolo ee gobolka amxaarada faano waxa ay sheegteen islamarkaana muuqaalkiisa ay soo bandhigeen gaari uural ah oo uu saarnaa qori suug ah oo ay gubeen intii dagaalku uu socday kaasoo si gaara uga dhacay aagga magaalada woldiya ee xarunta maamulka waqooyiga woolo waxaa kale oo bayaanka lagu sheegay in nolosha ay ku qabteen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya inkastoo tiro cayiman aanay carabaabin waxayna intaasi ku dareen in xayiraad ay saareen dhammaan wadooyinkii ciidankaasi looga gurman lahaa weerarkan lagu jebiyey ciidanka xabashida etoobiya ayaa kusoo aadaya iyadoo labadii maalin ee lasoo dhaafay baraha bulshada la wareejinayay sawir cusub oo muujinaya askar gacanta lagu dhigay oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka maamulka abiy axmed aad baad u mahadsantahay caliyare wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ka hadashay duulaan ciidamada muslimiinta maraykanka iyo kuwa riddada ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya cismaan axmed uubow iyadoo habeen hore weerar ruumaaleesi ah oo laga hortagay ay ciidamada saliibiyiinta iyo murtadiinta ku soo qaadeen deegaano ka mid ah wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horreyn waraysiga waaligah ayuu kaga hadlay ujeeddada ay cadowgu ka lahaayeen in ay weerar ku soo qaadaan deegaanada nabdoon ee lagu maamulo shareecada islaamka iyo sida ay uga hortageen ciidamada mujaahidiinta ujeeddada cadowgu uu dhulka muslimiinta shareecada ilaahay lagu dhaqmay u soo weeraray way iska caddahay waa in dadka muslimiinta qalqal la geliyo waa in diinkooda lala dagaalamo waa in loo diido nabadgelyada iyo amniga ay haystaan ilaahina subxaana wa tacaala horuu inoogu sheego walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacu yuu ilaah yidhi mana awoodi karaan ilaahay idinkii inay muslimiinta dhulkooda qabsadaan ama diinkooda ay mataqaanaa ka celiyaan ma awoodi karaan maqsadka laga leeyahay ugu weyn waxaa weeye ummadda muslimiinta in diinkooda lala dagaalamo amnigoodana la burburiyo shareecada ilaahina lala dagaalamo weeye taana waa midda ay saliibiyiinta caalamku isu bahaysteen oo u soo baxeen murtadiintan soomaaliyeedna garab iyo gaashaan ugu yihiin la dagaalanka shareecada ilaahi mar kale waaliga ayaa ka hadlaya khasaarihii maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii ay soo qaadeen iyo saraakiishii laga dilay cadowgaas khasaaro fara badan yaa gaari eria hargeysyare gaariyaa looga qarxiyey gaariga ayay ciidankii saarnaa meesha dhimashadii dhaawacayay ku noqdeen markay dib u noqdeenna jidkaa loo galay sargaal ka mid a saraakiisha ciidamada danab qaybta sbeshal danab la yidhaahdo haysta ayaa isaguna meesha ku baktiyay sargaalkaas aad ogta wuxuu ka mid ahaa ee, raggii ee, jubbada hoose ee, khaasatan magaalada jamaame dadkii muslimiinta ee ku noolaa dhibaatada faraha badan u geystay dad badanoo muslimiina barakiciye dad badanoo muslimiina dilay ee, sargaalkaas wuxuu hadaf u ahaa ciidamada mujaahidiinta ee, ahdaafta koobaad yuu u ahaa bifadlilaahi waraxmatihi howlgalkan hargeysiyarey oo xalay uu fuliyey markuu kasii noqonayay ayay mujaahidiintu dhexda u galeen ilaahayna wuxuu qadaray subxaana watacaala meesha inuu ku halaagsamo shartiisa iyo makrigiisana ilaahay ummadda muslimiinta ka kaafiyo ugu dambeyn sheekh cali darwiisha ayaa bulshada wilaayada ugu baaqay inay la dagaalamaan cadowga doonaya in uu burburiyo nabadda ay haystaan bulshada iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan ku jirnaa halgan iyo dagaal waxaan la dagaalamaynaa cadow ilaahay iyo cadowgeenna waxaan rabnaa insha allahu tacaala midnimadeen inaan ku dadaalno Ee, cadowga marka lala dagaalamayo dadka muslimiinta waxaa laga rabaa dagaalka inaan wada galno oo qof walba oo naga mid a kaalintiisa uu qaato Ee, midkii maal bixin lahaa ka naftiisa geyn lahaa ka ducaynayo nin walba kaalinta uu ka leeyahy inuu jihaadka ka qaato ayaan muslimiinta u dardaarmaya guud ahaan gaar ahaana dadkii xalay dhibaatadu ka dhacday korkooda dee wixii idinku dhacay waad aragtaan oo cadowgu idiin geystay oo dhibaato intaa la eg oo dhimasho iyo dhaawac iyo hanti la baabi'iyey iyo dad laydinka qaafashe leh sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta ah inay marada dhexda ku xirtaan oo cadowga ilaahay la dagaalamaan mujaahidiintana garab ay u noqdaan shan ruux oo isku qoysa ayaa ku geeriyootay dab ka kacay guri ku yaala magaalada hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa sheegaya in khasaare baaxad leh uu ka dhashay dab uu berigii saaka ka kacay ee guri ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaalada hargeysa dabkan oo la sheegay inuu ahaa mid aad u xogan ayaa galaaftay nolosha ugu yaraan shan qof oo isku qoys ah kuwaasoo la xaqiijiyay in dhammaantood ay geeriyoodeen allah subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto baynu leenahay shantaasi ruux oo kale ahaa hooyo walaasheed iyo saddex caruur ah oo ay hooyadu dhashay kuwaasoo ahaa ilmo yaryar oo gabdho ah oo da'doodu u dhexaysay saddex jir ilaa iyo labayo toban sano jir waxaa isna gebi ahaanba goobta ku basbeelay hooygii dabka uu qabsaday ee qoyskani ay degganaayeen kaasoo ku yaala xaafadda boqol iyo kontonka ee waqooyiga magaalada hargeysa inanteedu ugu weyn waxay fiisa ta ku xigtaana ayd istaahil iyo saddex yaryar oo dhashay oo waxaa lakala idhahdaa iqriya een, faadumo iyo mayda dhammaantooda dumar wax ninaba naguma jirin kuwa yaryar waxa ugu weyneed labiyo toban waxay ahayd afar jir iyo shan jir iyo saddex jir aboodu nool iyo u joogaa ma way kala tageen oo idin baa korsatay waxaa taalida saliidii iyo, een, iyo waxaa yaalay furaashyadii unbaa keena guriga ladhna uu ku xidhnaa way hurdeenoo waxba may baxaynba anu lama hurdaanu kanaan hurin anigii hooyaday iyo ilmo yaroy walaashay ka hadhay markaas albaabkuu furay walaala naga fur bay guuraadeen markii hadal ugu dambeysay walaal naga fur walaal naga fur ka furi kari waaye keligayna waan aweydayn oo qof weyn ma awoodi karin inay ila furto waan qayliyey jaarka waa jaar wanaagsan noo soo gurmadeen laakiin awoodii baan jirin dee ilaahayna uu qadaray waxa ka hadhay anigiiyo hooyaday iyo ilmo yaray walaashayda dhimatay dhashay saddexdeedaas intii halkan joogtay ka hadhay dhacdadan argagaxa badan ayaa ku soo aadaysa xilli magaalada hargeysa ay muddooyinkan dambe ay ku soo bateen gubashada guryaha iyo goobaha ganacsiga oo marar badan khasaare culus uu ka dhashay mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa kulamo wadatashi ah la qaatay bulshada ku kala dhaqan deegaanada mukayle iyo cilware ee wilaayadaasi yaasir maxamed ayaa si anbaqaadaya warbixintan kulamadani oo ahaa kuwo wadatashi ah waxay mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayadii hiiraan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku kala dhaqan deegaanada mukayle iyo celware ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan kulamadan ayaa la isku weedaarsaday talooyin muhiim ah iyadoona mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayadii hiiraan ay diiwaan gashteen qodobo dhowr ah oo qayb weyn ka qaadanaya horumarinta howlaha muhiimka ah ee ay qabtaan ciidanka xisbada wilaayadii hiiraan waxayna bulshada deegaanada mukayle iyo celware dhankooda ballan qaadeen inay la shaqaynayaan xisbada magacayda maxamed maxamuud aa layidhaha deegaanka ku jira makoylo waa degmada makoylo waxaa noo imaaday niman wafdi eh ka socda maktabka xisbada gobolka hiiraan waxay noola imaaday wadatashi iyo diinta in ka tashan idan ahayna alamro bilmacruuf wanahay almunkari intaasaan ku tashanay haddaan naba doonanahay waxaan qayb waxaan qaadanay alamru bilmacruuf wanahay almunkari nin walba kaalinta meesha ugu aadan in iska qabta naf iyo maal makorka aan zuulina khayrka aan wanaajina anigoo nabadoonida ismaaciil ana ka mid ah macalin cabdiqaadir bakaaliiriya maanta meeshan waxaa noogu yimid maktabka oo xisbida rag ka socda ayaa noogu yimid raggaasoo alamru bilmacruuf wanahay canilmunkari oo ka socda inuunan la qaadanay ilaahay waxaa isku mahadsan yahay arrinkaas walaalaha ay keeneen inuuna garab inuu nahay maanta waxaan ku tashanay makorka inaan iska suulinna wanaagana asfarna intaasaan ku tashana iyo wixii oo maarata diinta horumarkeeda ah intaasaan ku tashana magacayga waxaa leeraha axmed macalin maxamuud ka mid ah deegaanka muqayl nabadoonada deegaanka muqayl waxaa noo imaanay wafdi ka socdo maktabka xisbada waxaana ka tashanay wadatashi diimeed kulan diimeeda meesha lagu qabtay annagoo aad iyo aad u mahadcelinayna oo u soo dhaweynayna martidaas sharafta leh oo noogu imaaday tala diimeed waana la qaadanay tala diimeed baaq bulshadu jeedina wax ka mid ah inaan wada qaadana alamru bilmacruuf nahy can lmunkar gaaladana baraa'a aan ka qaadana ilaa in aan ugu dhowaano alamru bilmacruufi wanahy can ilmunkar dadka muslimiinta guud ahaan ayaa la amray ilaahay subxaana watacaala iyo nabigiisa ay amreen inaan marka awalna waa ku sifaysneen inaan gaabin aynahaasi laga yaabo laakiin waa ku sifaysneen haddana inaan sii xoojino oon la qabanno oo xisbadii dhinacaas aan aad iyo aad ugu taageerna diyaar iyo diyaar ayaan u nahay haddii laydinku dhiirigeliya inaad haddana aad waxaan ku sheega gundiga ka qayb qaadataan oo gundiga dhiisha aad ka dhigtaan ayaan insha allahu tacaala ugu baaqayaa jasaakumullah khayran walaalkay waxaa iga baxay alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar inay ku taagan tahay ah oo markaas waaye meelaha ugu muhiimsan weliba markaas waaye camalka ilaahay subxaana watacaala iyo dadka ka shaqaynaya iyo dadka markaas mu'miniinta ah meesha ugu muhiimsan idoo ah waa soo dhaweyneynaa waa ku faraxsanahay aad oo aad eh ayaan ugu faraxsanahay maasha allah alxamdulilah farxad ayaan u arkaa tashiga noogala yeeray insha allahu tacaala hadda kadibna waa kasii qayb qaadan doonaa wadatashigaasna waa khayr ayaan insha allahu in kusoo dhammaad rajaynaa waan soo dhaweynaya aad oo aad boqol kiiba boqol maasha allah waxaa talooyin waxaan ujeedinaa walaayada ama mujaahidiinta oo ku nool ceel waxaan ujeedinayaa inay waxawaaye alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar ay waxawaaye aad dan yeelaan oo ay si fiican waxawaaye u hagaajiyaan marka dardargelinta cusub macnaha ay keeneen waalaha xisbada maasha allah aadan ula dhacnay waana soo dhaweyneynaa bulshadii wax badan ay isbedel ay ku sameeyeen jamaacaadkii haduu ilahay ku diidan la oogayo annaga ka mucalimiin ahaan yacni aad ay noo saaciday reecil wara haddii aan macalimiinta reecil wara haddii aan nahay arrinkaas musaacada weyn ayaan ka helnay oo jooga degmada mukayle maanta waxaana soo booqday walaalahayna mujaahidiinta ah oo xisbada hiiraan ah waxay nagala tashteen in xumaha la reebo maantana leesfaro in aan la shaqayno walaalahayna xisbada oo ku wada tashan maxay ahaatood wixii xumoo la arkana oo maxay xisbada loo soo sheego diinta qof kasta ka xil saaranta qof kastoo muslimiin oo diinta ay garab ka qaado anigoo ah mari macalin mukhtaar oo ku nool degmada mukailo walaayada islaamiga ee xisbida oon soo booqatay maanta waxay nagala tashteen wanaagga ina faraan mukarkan ay naga reebaan kaalinta nagu aadan waxaa waaya anaga wanaagga in annaga naan raacno aan ku garab istaagsannahay owlaadayna aan ku barbaarin anigoo magacayga ku bilaabay farax muumin cumar oo jooga degmada mukayle waxaana soo booqday walaalaheena mujaahidiinta ee alamru bilmacruuf wanahy cani lmunkar waxaan ku tashanay walaalaheena mujaahidiinta ee xisbida ah alamru bilmacruuf wanahy cani lmunkar aan iska kaalmaysano si aan wanaagga hadda aawana oo laba laabno kulamadan ka kala dhacay deegaanada mukayle iyo calwarre ee dhex maray mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan iyo bulshada ku dhaqan labadaasi deegaan ayaa qayb ka ah jowlada al cumuriyah litafaaqud watashaawur ee maktabka xisbada wilaayada hiiraan ku marayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi mahadsanid yaasir wilaayadii islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida uu ku waramayo cabdiqani maxmed degmada tiyoglow ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee bokool waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay askari taa'ib ah oo muddo afar sano ah ka tirsanaa cadowga allaah ee murtadiinta ah askarigan oo lagu magacaabo isxaaq cali isxaaq ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa lagu soo tababaray waddanka eliteria isagoona kasoo howlgalay deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya askarigan ayaa markii uu soo gaaray magaalada tiyoglo waxa uu waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus wuxuuna ugu horeyn ka waramay halka uu ka raacay murtadiinta iyo goobaha uu kasoo howlgalay marka hore soo dhawow adigoo magacaada ku bilaabaya isaaq cali isaaq oo ku magdheer isaaq dheere gobolka beledweyne waa tahay beledweyne waxyaabaha aad ka qabanaysay iyo shaqadaada faahfaahin naga sii askari buu ahaa nimanta murtidinta la shaqey jiray nimankaas waxaa ka raacay hamaraa ka raacay laba kun labaatan labadii bishii toban iyo labaad maalin isniina iyadoo tahay waxaa ka raacay janaal daawuda ka raacay ka hor intaadan nimankan ku biirin shaqadaada gaarka ah maxay ahayd shaqadeeda gaarka ee niman deegan dhowr lahay ayaa la shaqey jiray maxay ahayd nimankaas nimankaas niman shirkada oo shaqada nadaafadda iyo muqaayooyinka aabilsan waay shacab le waay marka nimankan inaad ku biirto maxaa kugu kalifay yaasee kugu tashkiiliyey qofna iguma tashkiilin marka shiidhaan baa igu tashkiiliyey waa raacay maantana wahihin waa arkay waana kasoo tooba keenay waa kasoo baxay sidaad ii sheegtay muddo afar sano ayaad ka tirsaneed haa aad iyo aad xaggee tababar ku qaadatay waddanka elitria faahfaahin naga sii eliteria markaad ku sugnaadeen waxyaabaha halkaas aad kala soo kulanteen iyo ilaa soomaaliya aad ka imaadeen faahfaahin kooban naga sii horta aad iyo aad wax xun baa lasoo kulannay maalinta elitria joogni maalinta tegiin horta kow dad soomaaliya la kulannay markii dambe waxaa aragnay waxaa ilaahay indhahii u saaray aan arkay nin salaad tukanaya oo la tumaayo la garacayo waa soo arkay niman gaale oo iltiryaanka ah marka waa soo rafaadnay markii dambe soomaaliya imaanay soomaaliya markii imaanay ka bacda ku banno qibiyey howlgal waxaa ka bilownay maxaas maxaasaa nina keenay anigee ka bacda xamar u aaday xamar markii aaday ka bacda maxaasaa lasoo weeraray waa soo jaban baldiina imaan markii maxaas lasoo weerara adiga ma ku sugnayd halkaas maya waxaan joogay xamaraa joogay xamaraa ku maqnay maxaas ka hor ee maxaad howlgal ah oo aad ka qayb gashay maya howlgala kama qeybalin waa iska joognay maxaas nimankii etoobiyaanka ka baxeen unukaa la wareegnay ka bacda waa ka tagay xamar anoo ku maqnay haddana la wareegay waa ka marka kadib ee xaggee qabatay kadib baldiina imaanay baldiina abaar joognay kabdibe waa ka soo tagay waa waa kana waana ka toob keenay taa'iibkan ayaa isagoo sii hadlaya waxa uu shaaca ka qaaday nolosha dhabta ah ee ay ku nool yihiin murtadiinta iyo gaalnimada ay ku dhex sugan yihiin waxa uuna hawada u mariyey fariin baaq towbadkeen ah isagoona ugu dambeyn sheegay in soo dhowaan wanaagsan uu kala kulmay maamulka islaamiga ah ee wilaayada bokool
horta murtadiinta in badanaa la sheegeeyay waana arag wali eeyin may laha murtadiinta lankigeeka may buaha nool bariima noola an aragi noolla dhabta ee may baygeeka teegana salaad ilaahay iska dhaaf may wallaan horta sooma horma aragna salaad maan marka salaadow may lahaa lankiigeeg warkay dhuunsa doona ha ku toobasheenoy walaalkay may bua wadanku kooyoy wadan nibadhe may bua hurmna taalla yarooga fikiri shiride fikiri fiiri musung aha shiride horta musuma kanado waayo inaad waajibkii lakiilay fuliist waay waajib manin yaalna meelas maalin hamiin wal gayide wal tumudaay lanki soong soomo wala liyaaba jarib aragi nifesaasa ku socota maybwaa markii dambe ku fikiri nolol dhabta maygalay wadankiin aad ogayti hurmadii madigtayntaale shamanada imailfaas aad jiifdaasi taleefonkon ilaa gee koob aad meydhodhakat mayba mahakadiras rafaad i nolol humo iyo ka noloyni lamada boqol laga qaaday geek maybwa ma ku qiim badan konton door an od mayba dalkay ku dhaadhaasdeen ku qiim badan lama boqol hoob uu ka dhiyaan hiraabta ahano maybwaha wanas biyo wala leela kamaaro la qaade aanon jaada qaade walaas fiiriyahay bari wadada suruna umadeel dhahay marka fiiri fikiri maybwa inana kutaba waan ku toobasheen yahan ku dhaaday ya go'aansaday geekana may dareemahay mayba inana geek hurumna hayso meelfaw jiifada meelfaw marayo lana guryahinka teegane meelfaw jawdigan ka haysada waa tahay markaad soo gaartay wilaayada islaamiga ah ee bokool gaar ahaan ee degmada tiyoglow sida lagu soo dhaweeyey sharaxaad naga sii degmada tijaylow markii ana koy may dareemay geeka inaan hurmad haysada maybwa oo joog degan wadan maybwa nibad taalla nolol fayle taalla inana koy yeediilan dareemi maybwa inta injeed inta insoota lakiin arhaana lakiin baadana nibad taalla nolol fayle taalla yaha koy haga soo dhawaanta aad la kulantay ka horan iyo waxa aad filaysay wallaahi horta maybwa madi hora maybwa mayn era jaray al-shabaab kulley hoob is ardan walsiin gooryan erahay alxamdulilah maybwa geek hoob an wadankii kooyna safaylilahin dhawaay wadan may kooy maybwa barwaagi nibad taalla farintaada ugu dambeysa ee dhallinyarada aad halkaas kaga soo takay aad u dirayso ee maxay tahay dhallinyarada an miilasan kutabi may laha walaalayaalow galaanki geeg nool bariim nool fisaada miilas taal is ognin wal is ogi kolley miilas noolma taalo wadankii nibada taal hurmino taalla sukooye intii isan baktiina dunyada maaladaa wadankiina iskunada arilahay taa'ib isxaaq cali isxaaq ayaa ku biiraya boqolaal askar taa'ibiin ah oo horey u soo gaaray wilaayada islaamiga ah ee bokool kuwaas oo maanta dareemaya xorriyad iyo nolol wanaagsan aad baad u mahadsantahay walaalka cabdiqani ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga gedo ayaa si adag uga hadlay aqoonsi ku-sheega maamulka sahyuuniga yuhuudda uu siiyey maamulka ridada somalilan casaam carafaad ayaa warbixinta warkan haya xilli bulshada soomaaliyeed ay si adag uga falceliyeen aqoonsiga yahuudda uu siiyey maamulka shaadala dirirka ee somalilan ayaa waxaa arrinkaasi si adag uga soo horjeestay bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga gedo gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan degmada ceelcadde qaybaha kala duwan ee bulshada degmada ceelcadde ayaa si adag uga hadlay aqoonsi ku-sheega yahuudda uu siiyey maamulka hidada somalilan somalilan gobol gobollada muslimiinta ee soomaaliyeed ka mid ah waaye yuhuudna ma aqoonsan karto ayada ma leh mana aqoonsanayso waana diidnay diintiina yaan la bedelin dalkiina yaan la qaadanin duulinimaha xambaarsanina walaalaha muslimiinta joogo gobolka waqooyi galbeed waxaan leeyahay arrintaas diin ahaan iyo dad ahaan iyo soomaalinimo iyo muslin ahaan intan waa inaad ka dhiidhisaan muslimiinta waxaan u dirahayaa oon leeyahay yani ku dagmin arrimahaas cadowgu wato dadkooda iyo dalkooda ha u tugtaan leeyahay baryahan waxaan maqlaynay yahuudda oo waxa weeyaan siisay wax lagu magacaabo ictiraaf waxa weeye gobolada waqooyi ee soomaaliya taas de waxaan leenahay waa waxba kama jiraan wey yuhuud ayadama adduunka una aqoonsanayn annagana ma aqoonsanin muslimiintana ma aqoonsano dhammaantood haddaan nahay ummadda soomaaliyeed insha allahu tacaala weliganaba halgan iyo jihaad baan ku jirnay iyo gumaysi aan la dirirno waana la diriri doonaa insha allahu tacaala ilahina waxaan rajaynaa kol dhow inuu ilaahay subxaana wa tacaala waddankeena cirif ilaa cirif insha allahu tacaala dowlad islaamiya ay ka istaagto aqoonsi ku-sheeggaas waa xaaraam weeye somalilanne nimanka la baxay waa qayb ka mida ama shacab ama deegaan ka mida dalweynaha muslimka ah soomaaliyeed ummad muslimana dalkeeda iyo diinkeeda iyo dadnimadeedana in la kala gooyo waa xaaraan ma dhici karta mana bannaano yuhuudna waxbaba nagama dhexeeyaan waxaan xabad iyo cadaawad iyo col intii nebi maxamed iyo ayaga u dhexaysaa naga dhexayso waxaan ayna aqoonsanayaan iyo waxaan uga baahnay iyo waxaan ka rabna midna ma jiraan shacabka reer waqooyi ee muslimiinta farriintan u diraya waxay tahay marka koowaad culimada marka labaad waxgaradka bulshaweyntaas muslimiinta ah ee gobolada waqooyi degan waxaan leeyahay waa diin la-aan iyo gunnimo arrinta ayada ah in la aqbalayo in la ogolaado waa diin la-aan iyo gunnimo labadaba iyo taariikh xumo waan ka soo horjeedaa aad baa nooga soo horjeedaa haddaannahay annagu dhallinyarada ceel cadde waana ka soo horjeednaa dhammaantanna annagu dad islaamaa nahay mana ogolaan doono aqoonsiga ay yuhuuddu siisay somalilan mana ogolaanayno inay yuhuudda saldhigyo ay ka samaysato ayadoo weliba walaalaheena falastiinma islaamka ah iyadoo xasuuqayso oo dhibaato ku hayso oo intaasoo baalkii qasfi ah ku ridayso inay halkan intay wadankeena soomaaliya islaamka ay saldhigyo ka samaysatay ee halkan kaga duusho waxaan ogolaanayna maahan waan kasoo horjeednaa si adag baan ooga soo horjeednaa annagu dad islaamaa nahay walaalahana falastiinna waa dad islaama waxaan ku taageeraynaa inaan kasoo horjeedno yuhuud yuhuudna ogolaan mayno ayadoo weliba ilaahay uu nacladay ilaahaygi lahaaba uu nacay oo uu nacladay annagu soo dhoweyn mayno waan ka soo horjeednaa si adag baan ooga soo horjeednaa waxaan u arkaa yuhuud ayadaabaan dal waxay ku aqoonsata baan haysanin sababta ayadaaba aqoonsi adduunka caalamkaba ka haysan dal ayna lahayn bay degan tahay marka maxay aqoonsan kartaa maxaase laga qori waa gaalkaas yuhuudka ah taas waxaan u arkaa dee waxaa weeye waa jiritaanka soomaaliya aan ciribtirayaa sida falastiin loo gelaya ay u geliso iyo soomaaliya inayaan u geli baan u arkaa taas marka soomaaliya waa inaan ka foojignaato arrintaasay ka hortagtaa waayeel ciyaal dumar haween waa inaan kacno yuhuud waa inaan ka hortagno yuhuud waa nin ilaahay nacay nin ilaahay nacay ninka soo dhoweyn hayana waa nin asna alla nacay nin alla nacayna waa in laga hor imaado reer waqooyi waxaan u dirahayaa fadhiga ka kaca jihaadka cilcilaamiya oo in lagu jihaado ciro cabdiraxmaan ciro waa in lagu jihaado asagaa yuhuudka keena yuhuudkan asagaa lamid a ciro waa in lagu jihaado diinta waa in ka hor loo qaado rayada tawxiidka in meesha laga suro ciro iyo ninka wata waa in la radiyo weeye waxaan u dirayaa baaq gabdhaha muslimiinta ah ragga muslimiinta ah dhallinyarada muslimiinta ah culummada muslimiinta ah ee ku nool waqooyi in ay iska dhiciyaan hadday hadda hunguriyaysa inay ii sheeg muxuu ahaa ee aminkan waddanka naga qaadato waan diidnay waa in ku soo gaaraynaa waa in la gurmanaynaa waa iska dhicinaynaa hadalka bulshada degmada ceelacadde ayaa ku soo aadaya xilli ay iska soo dabadhacayaan warceelirada bulshada ku kala dhaqan dalka iyo dibadda walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulusa xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu